إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بأثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة walaalayaal baaraka allahu fiikum habeenkan caawa oo habeen khamiisaada waxaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala taarikhduna ay sagaal tahay kun afar boqol afartan iyo laba bishii markaa shanaad waxaynu caawa ku qaadan doonaa muxaadaro ku saabsan aharu alcaqiidati asaxiixa fii xayaati alusrati almuslima muxaadaradaasoo markaa ah raadka caqiidada wanaagsan waafiqsan kitaabkee sunnaha oo loo raacay waddada saxaabada ay ku leedahay nolosha qoyska muslimka ah muxaadarada insha allahu tacaala saddex qaybood baynu qaybin doonaa waanaynu soo koobkoobi doonaa biidn illahi tacaala marka ka hore waxaynu ka warrami doonaa qoyska marka dambena caqiidadaynu wax ka sheegi doonaa marka dambena raadka caqiidada wanaagsani ay ku leedahay usrada iyo qoyska muslimka ah ayaynu insha allahu tacaala ku xejin doonaa marka hore arrinka caqiidadu horta waa arrin aad iyo aad u muhiima waxaana weeye arrinka ilaahay subxaana wa tacaala u joojiyey u taagay u abuuray toddobada cid iyo toddoba dhul ee janno iyo naar loo sameeyey saasoo kale caqiidadu waxa weeye diintan asalkeedii waana kii shareecaduba ay ku dul dhismaysay weeye caqiidadu ilaahay rususha iyo nebiyadu soo diray caqiidada aawadeed buu ilaahay subxaana wa tacaala u soo dirayey inay ummadda markaa gaadhsiiyaan sidoo kale sirta badbaadada addoonku uu ku badbaadayay aakhiradiisa iyo adduunyadiisu waa caqiidada saxan weeye waxaana weeye qofka ilaahay subxaana wa tacaala caqiido saliima oo saxiixa oo waafaqsan kitaabkaiyo sunnaha iyo waddada saxaabada uu waafajiyaa waxa uu noqonayaa qof markaa arrinkiisoo dhani wanaagsanaanayo o hagaagayo noloshiisana liibaanaya qoyska sidaasoo kale caqiidadiisu ay noqotaa caqiido wanaagsan oo ilaahay waafajiyaa arrimahoodoo dhan baa hagaagaya arrimahoodoo dhan baa u ururaya sidaasoo kale waxay qoyskaasi uu ka nabadgelayaa shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo bidaca iyo inxiraafaadka waxaasoo dhan buu ka badbaadaya waxa weeyoo kale bulshada iyo mujtamaca ilaahay caqiidada u saxo caqiido saxan waa la waafajiyay subxaana wa tacaala arrinkoodaa sarreeya oo xuskoodaa weynado meel walba waa laga hadlaya sidoo kale caqiidadu muhiimadda ay leedahay ama qoyska ay u leedahay ama qofka muslimka aba waa arrin laga wada dharagsan yahayoo waxa weeye ujeeddadii ilaahay u abuuray jinka iyo insiga saa laajigeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun marka haddaynu qoyskii usoo noqonno arrinka koowaad ee ugu muhiimsan ee qoyska laga markaa daryeelayaa iyo muhiimadda koobaad qoyska waxa weeye in loo saxo caqiidada qoyska aabbaha iyo hooyada iyo inay u saxaan qoyskan caqiidadooda waayo haddii qoyskaasi caqiid ahaan uu hagaago waxaa ka dhalanaysaa bulshadaasoo dhan in caqiid ahaan ay saxmayaan haddii qoyskaaga aad hagaajiso oo qoyskaaga aad hagaajiso oo qoyskayga aad hagaajiyo waxaa ka dhalanaysaa bulshada degan dhulkani inay saxmayso oo hagaagayso oo wanaagsananayso arrinka diintooda ay markaa ku wanaagsananayaan sidoo kale waxa weeye qoyska waxaa laga bilaabaa marka ay labada ruux isguursadaan qoysku wuxuu ka bilaabmaa markay labada ruux isguursadaan saa laajigeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay daryeelka la daryeelayo arrinka la xidha caqiidada marka qoyska muslimka la dhisayo markaasaa wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam tunkaxu lmar'atu liarbacin yacni gabadha waxa caadatan loo guursadaa arrin afar arrimood daraaddeed afar arrimood daraaddeed ayaa gabadha loo guursadaa caadatan dadku markay dumar guursanayaan afar arrimood mid ka mid ah ayay u guursadaa markaasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha dee tawxi fadfar bidaati diin taribat yadaak xadiidkana bukhari muslim baa saxaa koriyey isagoo xadiidku marka kale inoo iman doona haddana xadiidka waxaynu ka qaadanayna laba faa'iido laba faa'iido quraynu kala soo baxaynaayo waxa weeye horta fadfar dufrigu waxa weeye waaxa loo jeedaa in loo howlgalo oo lagu dadaalo oo la baadho ilaa uu ruuxu ka soo helayo haweeney markaa munaasib u ah waayo hagaagga haweeneydaasi ay noqoto mid hagaagsan oo wanaagsan iyo aabbahaa wanaagsan oo caqiide saliima iyo tawxiid saafiya isku doortaan waxaa ka dhalanaysa in markaa usradaasi ay markaa hagaagto oo ay soo ay markaa ka abuuranto oo halkaa ka markaa yegleelanto usro caqiid ahaan saxan marka aan leeyahay in loo dhabagalo oo la baadho oo qofku uu muxuu ahaa hadday xitaa uu keensanayso inuu meelo uu ku guursado daraaddeed uu ka arkayo ay uu macnaha samaynaya waxa weeye qaabkan imanka hadda ah ee dhallinyadu telefoon dhegtoon lagu hiihiyo hiyunu haysa kaasi ma aha macnahaas waayo kaasi ma bannaano dadaan maxaarim isu hayn ayaa caawo dhan wadaya war weliba qofka wadaadkiina kaba sii fogaansho badan hawshaa inuu macnaha ka mid noqdo arrinka labaadna waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu inoo tilmaamay dumarka haben loo guursado umuuro fara badane arrimo badan daraaddeed ha loo guursado afarehe hase yeeshee maqsuudka iyo ujeeddada loo socdaa waa ta diinta u saaxiibka ah ta diinta u saaxiibka ah weeye saasuu yihi fadfar bidaati diin yacnii raadi oo ku liibaan oo dooro oo soo dhowayso oo ha eegin qayrkeed taa diinta leh taa diinta lamale mooyaane tu kale macnaha eeg saasaa culimmadu waxay yidhahdeen saa imaamu sacdi uu markaas uu kitaabkiisa markaa bahjaha uu ku sheegay wuxuu yidhi waxaa saa loo yeelayaa ka ku sugan daraaddeed gabadha wanaagsan raadinteeda ka ku sugan daraaddeed oo ah hagaaga xawaashii umuuraha reerku hagaagayaan iyo gurigiioo hagaagaya iyo ubadkiioo hagaagaya iyo qalbigii ninkaa guursanayo xasilayo oo ku degaya gabadhaa diinta leh ee caqiidada ahli sunnaha markaa aaminsan ee manhajkii salafka ku markaa ababtay saas oo kale waxa weeye dhanka dhanka gabadha dhanka gabadha awliyaau lumuur ama dadkii weliye amarka u ahaa iyadana waxa uu nebigu calayhi salaam ka yidhi xaggoodii wuxuu yidhi wuxuu nebigu calayhi salaam ka yidhi idaa ataakum man tardawna khuluqahu wa diinah fazawijuuh wailaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid xadiidkii ibnumaaja wariyey sheekh albaane markaa xasan uu ku xukumay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ninka akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo caqiidadiisa lagu markaa iyo iimaankiisa lagu kalsoon yahay hadduu idin yimaado u guuriya yani arrinkaa haddii loo guurin waayo waxaa ka dhalanaysa marka dambe fasaad iyo markaa fitno ayaa ka dhalanaysa imankana dadka dalalka islaamka waxyaabaha haystaa waa taasoo markii arrimihii noocaasa laga howlgeli waayo qaabkaa loo doonin waayo wax waxay noqotay inay dadkii markaa fasaadku u noqday xadiis walaa xaraj farabatay waxa weeye hadduu kuu yimaado mid fiisihiina sita yurubna ka yimi xoogay kharashana sita fasawijuuh baa ka dhalatay markaa marka mid aan hadduu doonaba diintaba waxbaba ka ogeyn hadduu kuu yimaado mar hadduu ladan yahay fasawijuuh markaa umuurihii baa saasoo kale loo kala bedelay nabiguna calayhi salaatu wasalaam dardaarankaa waxa uu yidhi gabadha waxa loo guursadaa afar arrimood daraaddeed waxaa markaa ka mid ah wuxuu nebigu u dambaysiiyey walidiiniha yani liajli diiniha ayaa loo guursadaa markaa wuxuu yihi fadfar bidaati diin taribat yadak daatu diinna waxaa loo jeedaa gabadha markaa caqiidada saafiga ah u saaxiibka ah halkaana markaad hesho waa markaasaad buddhigta oo yegleeshay reerkii caqiide ahaan saxmayay insha allahu tacaala markaasaad reer caqiid ahaan insha allahu tacaala la doonayo in uu insha allah khayr iyo wanaag wax ilaahay subxaana wa tacaala lagaga rajaya uu ka dhasho markaasaad yaglasha waxaana loo jeedaa xagga ninkana marka leey man tardawna khuluqahu wa diina waxaa loo jeedaa macnaha ruuxa caqiidadiisa iyo iimaankiisa aa markaa aa ka raalli tihiin u guuriya haddaba markay kulmaan ninkii iimaanka lahaa ee caqiidada saxan ee caqiidada saafiga ah ee caqiidada saxiixa ah lahaa iyo haweenaydii iimaanka lahayd ee caqiidada sunniga ah ee salafiga markaa ku sugnayd waxaa halkaa bilowgii ka dhalanaysa qoyskii caqiid ahaan caqiidada saxiixa markaa lahaa in halkaa lagu yeegleelay oo halkaa laga bilaabay ilaahayna subxaana wa tacala wuxu uhi waalbaladu اطayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbih wuxu uhi waladii khabuta laa yakhruju ilaa nakida waxaana ilaahay subxaana wa tacala uu sheegayaa arlada wanaagsani waxay soo saartaa dooggeeda markaa doog degdega oo wanaagsan ta markaa dhulkaa caraseesha ee dhulkaa xun iyo dhulkaa markaa qiicaankii waxa ay soo saartaa markaa wax soo saar yar ama waxa weeye dhibaatay ku soo saaraysaa wax markaasaa laajeed waxaa la doonayaa beledka ayibka waxaan uga jeedaa yacni qoyska caynkaas marka la yegleelay ee la unkay inay ka dhalanayaan markaa sida geedka dooggaasiba uga soo baxayo arladaa wanaagsan sidoo kale ilahay wuxu subxaana wa tacala wuxu uhi afaman astasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaanin khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafa jurufi nhaarin fanhaara bihi fi naari jahannam marka halkana ilaahay subxaana wa tacala wuxuu noo sheegayaa inaanay sinayn qofka dhiskiisii ku taagay ilaahay subxaana wa tacaala cabsihiisa iyo raadin uu raadinaya ilaahay raalli ahaanshiisa iyo markaa qofka gurigii intuu wuxuu dhiskiisii ceel dumaaya qarkiisii intuu saaray dabeetana isaga iyo dhiskii iyo qarkiiba ay iskula dumeen ay iskula hoobteen markaa naar iyo meel hoose markaa saasoo kale waxaa la leeyahay in guriga guri caqiidada marka hore laga eegay gabadha adiguna dee aad saa tahay in la unko oo la bilaabo oo halkaa laga galo sida oo kale ubadka iyo tafiirta ka dhalanaysaa usradaa lagu dhidbee lagu taagay caqiidada saxa ah waxa ay noqonaysaa madluulka caqiidada saxa ah ka dhalanaya marka ay la yimaadaan cilmi ahaan iyo camal ahaanba inay markaa nolosha qoyskaasi noqoto mid sugan oo ay noqoto mid markaa ku nicmaysanaysa raalli ahaanshaha ilaahay subxaana wa tacaala ilahayna wuxuuhi subxana wa tacaala walanasiyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun marka waxay noqonaysaa qoyskaa aad sidaa diinta waafaqsan aad u markaa yegleeshay in ilaahay wanaaggaa aad samaysay kaaga abaal mariyo wanaagga aad la timi kiisii ugu sii wanaagga badnaa oo wax wanaagsan iyo wax khayra iyo wax nimca un aad biidn illaahi tabaaraka wa tacaala xagga ubad ahaan xagga mucaamalo ahaan xagga markaa nolol ahaan dhan walba ilaahay subxaana wa tacala ka waafajiyo laakiin tani gabarh ma tahay markay noqoto dee hadhowto waxaa ka iman doona waxyaabo markaa aan la mahadinayn sida oo kale ilmaha yari asal ahaanba markuu dhasho ilmaha yari wuxuu ku dhashaa caqiide iyo fidra saliima towxiid ullah iyo wamacrifat illahi caza wajal buu ilmuhu markaa marka horeba ku dhalanaya laakiin isbeddelka ilmaha yar ku dhacaya waxa uu ka imanayaa xagga barbaarinta iyo korinta labadiisan waalid ayaa ama ku korinaya caqiidadii saxnayd ama ku korinaya caqiide majuusiya ama kiristaana ama yuhuuda ama dabcaabud ama wax kale wa ilaa ilmaha yar haddiiba la yska dayn lahaa oo saa u dhashay loo dayn lahaa waxa uu noqon lahaa ilmo ku hagaaga oo ku toosanaada towxiidkii saliimkaha ee ilahay ku aburay subxaana wa tacala saa laajigeed nebigu alay slam wuxu uhi maa min mawluudin maa min mawluudin fii bani aadam ilaa yuuladu cala alfitrati xataa yakuuna abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kama tuntaju lbahimatu bahimatan jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaa yacni nebigu calayhi salatu slam wuxuu inoo tilmaamayaa ma jiro ruux markaa la dhalaa ilaa inuu ku dhalanayo fitrada iyo towxiidka iyo macrifat illahi caza wajal laakiin labadiisa waalid ayaa ama majuusi ka dhigaya ama kiristaan ka dhigaya ama dabcaabud ka dhigaya sida neefka adhigaa waa aragteen ama lax ha dhasho ama markaa ri ha noqdo neefkii yaraa markuu dhasho isaga oo saliima oo kaamila buu dhashaa laakiin cidda furta u samaysa ama dhegjeexda u samaysa ama dhegta jirta waxa weeye ciddan markaa uu dhashay laakiin marka hore saa saliimka abuu haani marka haddii isaga loo daayo sidiisaa dee sumadna ma yeelanayo dhegna ma go-ayo furna ma yeelanayo dhegjeexna ma yeelanayo markaa saas oo kale ilmaha yar ee tawxiidka ku ku dhashay haddii sidiisaa iyo hurdidiisa loo daayo saasuu noqonaya marka waxaan uga jeedaa qoysku xataa hadduu yahay qoys caqiid ahaan saxan aabbihii iyo hooyadii ilmahaa yar tarbiyadaa markaa la rabaynayaa haddii loo ilaaliyo oo loo dhowro oo loo daryeelo oo muhiimad la saaro waxuu noqonayaa biidn illahi tacaala ilmo caqiid ahaan u saxan sidaasoo kale ilmihii yaraa haddii si haddii markaa caqiidadaa loo daayo saxan ama tawxiidkii saliimka habow ayuu markaa ku baaqi noqon ama wuu ka lumiyowa labadiisa waalid baa sababa noqon saalaajigeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray addoomihiisa u dardaarmay inay dar yeelaan qoyska oo ay muhiimad siiyaan oo ay waxbaraan oo ay caqiida u saxaan markaasuu ilahayna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara marka ilaahay subxaana wa tacaala markuu mu'miniintii u dhawaaqay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay nafiyiinna iyo eheladiinno macnaha qoysaskiinna ah waxaa ka ilaalisaan wixii u noqon lahaa sabab ay naarta ku mudanayaan ay ku gelayaan marka waxa ugu weyn ee qoyska ama caruurta ama ilmaha yare guriga jooga ay ku naar mudanayaana waa caqiidadoo ka xumaata iyo tawxiidkaoo markaa inxiraaf ka galo saa laajigeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dumarkiisa iyo hablihiisa iyo qoysaskiisuba aclamu nnaas bay ahaa min asaxaabati rasuuli lahi sal lla alay slam marka loo eego caaisha waxay ahayd aclamu bay ahayd min asaxaabati kullaha yacni ilaahay subxaana wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu uga sabab dhigay cilmigii iyo waxyigii iyo nuurkii iyo iimaankii iyo iftiinkii iyo umurihii faraa badnaaya nebiga calayh salaam ay kala kulmaysay iyana waxay dheg waxdheg markaa wax maqlaysa iyo qalbi markaa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey bay ku weelaysay oo ku maqashay saasoo kale ayay ahaayeen dumarka nebigu calayhi salatu wasalaam marka innagana waxaa layna doonayaa saasoo kale inaynu qoysaska ninkii qoysli markaa inuu qoyskii tacliimiyo oo ku ababiyo diintii saasoo kale ilmaha yar haddii lagu quudiyo caqiide saxan waxa uu ku sugnaanayaa firadii fidradii buu ku sugnaanayaa ka ilmaha ubadkeeri haddii butuunta tawxiidka iyo caqiida la qaybsiiyo ogoo yaryar marba inta gareerkoodu yahay waxaa ka dhalanaysaa inay caqiidada saamiga ee rafiica ee sarraysa ay marba shay aan fashay-a markuu weynaado kusoo kusoo markaa duxdo oo marba uu markaa wax u furmaanu fahmo markii hore aanu ka dahadhnaa saasoo kale selafku waxay ahaayeen ubadkooda waxay beri jireen suurat likhlaas iyo suurat qul yaa ayuha alkaafiruun iyo xataa halka carruurteennu soomaalida markiiba aabba aabba aabba oon ay gurayso iyagu laa ilaaha ila allah iyo ashhadu an laa ila llah maxamed rasuulullah tawxiidkiiyo sunnahaasaa loo beriyay ilmihii yaraana halkaasaa looga ambaqaadaya marka wuxuu noqonayaa ilmihii yaraa ilmo markaa min bilowgii gurigiisii la yegleelay ilamaa iyo markaa uu insha allah ka barbaarayo ku sugan caqiidadii lagu ilaaliyey ee sabab aabbaha iyo hooyadu ay ugu noqdeen ibnulqayim wuxuu leeyahy kitabkiisa tuxfat almawluud wuxuu yidhi faman ahmala tacliima waladihi maa yanfacahu wa tarakahu sudan faqad asa'a ilayhi gaayat alisaa'ati wuxuu yihi waakharu alwlaadi inama ja'a fasaaduhum min qibali alaabaa wa ihmaalihim lahum wa tarki tacliimihim faraa'id addiini wa sunanih faadaacuuhum sigaara falam yantaficuu bianfusihim walam yanfacuu aabaa'ahum kibaara kamaa caataba bacduhum waladah cala alcuquuqi faqaal yaa abati inaka caqaqtanii sagiiran facaqaqtuka kabiiran waadactanii waliidan faadactuka shaykha waxa uu leeyahy ibnuqayim raximah llah hadalkiisan ruuxa markaa yani faraha ka qaada waxbaridda ubadkiisa uu waxbaraya waxa anfacaya akhriya adduunba baraya aanu markaa barin ee ilmihiisa sidii waxa la haleeyey gaadhoo kale saa uga taga faraha ka qaada wuxuu markaa xumaan tii u dambaysay ayuu markaa xumeeyey wuxuu leeyahay ubadka badankoodu wuxuu ga yimi xumaanta haleeshay xagga aabbayaasha way iska ihmaaliyeen waxay ka tageen markaa inay wax baraan oo faraa'idii diinta baraan oo sunnayaashii baraan dabeetana iyagoo yaryar bay lumiyeen dabeetana markay yararkii waaweynaadeen kumay intifaacin waxba may baran waa aabayaashoodna waxba umay tarin marka wuxuu yidhi mid ka midabaa aabbihii canaantay isagoo odaygiioo weyn ee nink inankiioo weyn buu canaanaya markaasaa uu ku yidhi aabbo waadi goysay markii aan yaraa anna markii aan weynaaday baan ku gooy aabbo waadi lumisay markaan ilmaha yarhaa anna markaa oday noqotay baan ku lumiy halkaana waxaynu kaga baxaynaa qoyska waxa aynu u bixi doonnaa insha alla masalada labaad caqiidada alcaqiidatu waxa weeye waa luqatan min alcaqdi wa huwa alixkaamu walrabtu washaddu biquwatin yacni caqiidadu macnaha carabi ahaan guntin ayaa looga jeedaa yacni waxaad halkaa garanaysaa qofku inuu la doonayo inuu wax ku gunto macnaha qalbigiisa uu macnaha rumaysay u aaminsany isilaaxaanna waxa weeye waxa weeye aliimaanu aljaasimu walxukmu alqaaicu aladi laa yataطaraqu ilayhi shakun yacni waa iimaan go-an iyo xukun go-an oo shaygaa loo rumaynayo sidaa weeye ama loo rumaynayo sidaa ma aha oo wax shaki aanu dheehaynin afka baarkiisana dhawaaq laga dhawaaqaya aanu hayn marka caqiidadaasi way noqon kartaa mid saxan oo wanaagsan sida caqiidata ahlisunnati waljamaca ay aaminsanyihin waanay noqon kartaa caqiido markaa munxarif ah sida markaa ahlulbidac aaminaadda aaminsanyihin sida maalan oo kale inay aaminsan yihin dadka qaar inuu ilaahay markuu yihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa inay moodayaan in looga jeedo istawlaa saasoo kale ay marka ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi ilaahay subxaana wa tacaala ma jiro saddex ilaa isagaa ku afara ay moodayaan say aamineen inuu ilaahay meel walba markaa joogo iyo waxyaaba la midka marka waxaa looga jeedaa caqiidada wuxuu ruuxu rumaysan yahay ee qalbigiisa iyo damiirkiisa ku guntayo ee uu ka wado yeelanayo ee ilahay uga diin dhiganayo marka saa laajigeed waxa weeye qofka muslimka ah caqiidadiisu waa horena waynu usoo tibaaxnay wax ka mid ahe waxa weeye waa hanigun bay ka tolontahay halka ugu muhiimsan diintiisao dhan qofka waxaa laga eegaa caqiide ahaan wax allaale wuxuu cilmi leeyey iyo wuxuu cibaado samaynayaa waxba ma tarayaan aakhiro wax allaale waxay tarayaan ma jiro camalku wuxuu ku barakoobaa miisaankiisuna ku kobcaa oo ku kordhaa caqiidada saaxibka camalka waxaana weeye caqiidadu tacriifkeedu kii nebigu calayhi salaam ku tacriifiyey markuu jibriil weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaanuu ku yidhi aliimaanu an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih walyowmi alaakhir watu'mina bilqadari khayrihi wa sharih marka caqiidadu iyadoo lafdulcaqiida asaa qur-aanka uguma soo aroorin laakiin maadadii iyo mushtaqaadkii ayuunbaa kusoo arooray sida ilaahay subxaana wa tacala aayad bani walaa taczimuu cuqdat nikaaxi iyo aayaad lamid a laakiin culimada ciddii ugu horreysay culimadii ugu horreysay markaasee erayga caqiida kutub caqaidka ku cabirta imaam طaxaawi raximah اllah ayuu markaa ahaa oo kitaabkiisa caqida طaxawi wuxuu yihi hada dikru bayaani caqiidati ahli الsunaةi wاljamaca calى madhab اlfuqahaa almila deetana abi xaniifa iyo labadiisi saaxib ayuu markaa tilmaamay qofka waxa weeye qofba qofkuu ka caqiido wanaagsan yahay ruuxba ruuxuu ka caqiido wanaagsan yahay caqiidadiisu ay markaa tahay tii saxaabada rasuulka iyo manhajkii salafka caqiido waafaqsan qofkaas kale waa ka caqli badan wuu ka caqli badan oo midhaha waxa uu qabanaya iyo cilmiga uu baranaya way ka baraka badan saalaatii ahlulbidca waa aragteen dad baa markaa iyo dadka dee gaaladaba mid miyadan arag sac caabudaya mid miyadaan arag markaa dhagax caabudaya mid miyadaan markaa arag xabaal mid ahlulbidco xabaal ka dul qaylinaya weli aasan ku dul markaa mutago-ay marka waxaasoo dhan waxay tilmaamaysaa cuquusha ahlulbidacu inay had iyo jeer yihiin cuquul mankuusa wa ilaa haddii caqligooda uu yahay caqli markaa saliima wuxuu waafiqi lahaa oo uu markaa raaci lahaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo raacayo calaa fahmi salaf lummati ridwaan ullahi calayhim waraximahum ullah waxa weeye caqiidadu caqiidadu waddanka iyo dalka ay markaa dadkiisu caqiidadoodu saxantaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala barakeeya ilaahay baa xagga sare ka arsaaqa ilaahay baa xagga hoose ka quudiya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala magangeliya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala markaa u hiiliya oo u nusreeya dalalkan islaamka arkaysaan dhibooy- dhibaatooyinka haystaa iyo masaa'ibka muslimiinta haystaa iyo macaasan iyo waxaan laynagu imtixaanay meel kale laynooga miiman waxa weeye waa min qilati tawxiid iyo kasrati almacaasi marka markay dadku noqdeen asalkii iyo asaaskii ummadda laga dhisayey iyo dhidibkii ummadda ugu horey loo turqi lahaa kuwo markaa baalmaray ama ka baydhay ama uu ku yaraaday iyana waxaa ku yaraaday markaa tawfiiqdii baa yaraatay barakadii baa yaraaday amnigii baa yaraaday wax badan baa markaa dheehay masalada saddexaad caqiida haddaynu caawo dhan ka waranno dee kasoo horka wareegi kari mayno muxaadara iyo laba iyo sextoon ee laakiin marka hore waxaynu saddexda mawduucba biidn illah mid walba waynu tilmaami doonaa wax ka mid a iminkana waxaynu u degi doonaa insha allahu tacaala masalada saddexaad oo ah raadka ay caqiidada wanaagsani raadaynayso nolosha qoyska muslimka ah qoyf- qoyskii muslimka aynu soo dhisnay markuu sidaa aynu sheegayno u dhismo ee loo yegleelo waxa ka markaa ka- noloshoodao dhan waxa markaa eh, ay raa- caqiidadaasaa raadaynaysa waxa ugu horeeya waxa weeye taskiyatu nafs naft dadka qoyska ku sugan iyo ciddii kale islaam ee dee caqiidadu saxantaba waxa weeye markaa naftoodii baa dahirmaysa oo waxay ka dir- dahirmaysaa khuraafaadkii iyo shirkiyaadkii iyo bidacii naftu waa laba waxa weeye waa nafsun shariifa hamuha almataalib alcaaliya walmanaasil alrafiica waacmaal alfaadila yacni waa naf weeye sharaf leh oo markaa wax allaale wixii liitaba iyadu ka yaqyaqsoonaysa oo hamigeedu uu yahay ujeedooyinka waaweyn iyo darajooyinka sare iyo camala camalada fadliga badan ee sarreeya Ee, nafna waa nafsun danii'a oo waxyaabaha xaqiirka ah bay iskaga mabsuuta waxa aan waxba ahayn waxaasu cabaya waxaasu cunaya waxaasu la jooga waxaasu la saaxiibaya wax saw intaasuu markaa ku in- ku niyadsan marka een, nafta sharafta leh waxyaabaha dahiraya ee is- ee markaa een, ka hufaya xumaan oo dhani waxa weeye waa tawxiidka waayo aslu lusuuli fi taskiyati nafsi waxa weeye huwa tawxiid اllahi caza wajal fahuwa aslun wa asaasu taskiyati waxa weeye asalka iyo asaaska wax ay ku hagaagayaan ee xumaanahoo dhan ay ku riixmayaan ee ay ku faydmayaan ee marka ay ku tegayaan weeye saa laajeed ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi qad aflaxa man zakaaha yani ilaahay subxaana wa tacala wuxuu sheegay xaqiiqe inuu liibaanay oo markaa ujeeddadiisii muuraadkiisii uu ku guulaystay wixii uu ka baqay uu ka cabsoonayeyna markaa uu ka fogaaday ruuxii naftiisii ka dahiray oo ka- kaga dahiray saafiyeelidda uu naftiisii ka saafi yeelay ee uu ka madhnaysiiyey shirkiga iyo bidaca iyo khuraafaadka iyo shawaa'ib almacaasi markaasay naftu waxay noqonaysaa naf dayiba ah oo naqiye ah oo markaa daahiro ah bay noqonaysaa marka waxa caqiidada wanaagsani qoyska islaamka ah raadka ay nolosha ku samaynaysa waxa weeye annahaa tusakiihi min shawaa'ib ashirki walbidaci walkhuraafaat markaasuu noqonaya qoys ilaahay subxaanahu wa tacaala u xidhan oo u markaa xaggiisa iyo dhankiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyaane aan dhan kaleba waxba ka dugsanayn weydiisanayn ka doonayn ka baqayn saas oo kale masalada labaad waxa weeye alistiqaamatu fi suluuk yacni waxa weeye raadka caqiidada wanaagsani ay ku markaa ra- ku raadaynayso qoyska markaa muslimka noloshiisa waxa weeye toosnaanta ay xagga dhaqan ahaan iyo xagga mucaamalo ahaan uu toosnaanayo acmaashoodoo dhan oo waxa weeye n raadka ugu weyn ee ka soo shaabaxaya ruuxa caqiidada wanaagsani waxa weeye toosnaanta dhaqankiisa iyo mucaamaladiisu ay toosnaanayaan qowlkiisaa toosnaanaya oo ficilkiisaa toosnaanaya daahiran waa baatinan kor iyo kalba saasoo kale dhammaan dhinacyihiisoo dhan buu ka toosnaanaya waxa weeye maaha dad badan baa xagga caqiid ahaan isa saxa xagga tawxiid ahaan isa saxa cibaadadiisu waa qallooc baa ku jira mucaamaladiisa qallooc baa ku jira suluugiisa iyo dhaqamadiisa qallooc baa ku jira maaha kaa waxa weeye xagga qowl ahaan xagga ficil ahaan daahiran wa baatinan dhan walba noloshiisa ayuu toosanay dhanka cibaadaadka dhanka mucaamalaadka xagga awaamirta xagga waxyaabaha laga reebay xagga markaa fudeydka iyo markaa iyo markaa suhuulada xagga markaa adayga dhan walba wuxuu noqonayaa qof markaa toosan oo quman oo ku quman ilaahay subxaanah wa tacaala diintiisa iyo shareecadiisa iyo waddadiisa qofka muslimkaa asal ahaanba waxa markaa laga rabaa inuu toosnaanta joogteeyo saalaajigeed ragcad kastoo salaadeenna ka mida waxaynu nidhahnaa ihdina siraata almustaqiim allow na waafiji oo na soloonsii oo nagu toosi waddada toosan marka dad badani ilaahayna taamaroba way weydiisanayaan haddana toosnaanta ma laasimayaan taa waxaa ka sii daran qofka maalin walba ugu yaraan toddobiiyo toban goor leh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin haddana ilahay inaan caabudayn ilahay inaan kaalma weydiisanayn ee markay ku kacdaba awliyaa iyo madad iyo shacabdiqaadirow iyo hebelow markaa isagu halkaa la fuulaya markaaba marka waxa weeye ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wuxuu yihi fastaqiimuu lahu wastakfiruuh ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy xagga ilaahay u toosnaada oo dembi dhaaf weydiista marka qofka muslimka ah waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala amrayaa toosnaanta inuu laasimo oo uu joogteeyo marka qoyskii dee caqiidadaasuu ka dhimbiil qaadanayaae toosnaantaa ayuu markaa toosnaanaya saasoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sadiduu waqaaribuu yani wuxuu ihi toosnaada oo dhadhaweeya sidoo kale ilaahay subxaana wa tacala nabigiisii maxameda sal allahu alay slm wuxuu amray oo uu yidhi fastaqim kamaa umirt yacni waxaa toosnaataa toosnaan la mida tii lagu faray waman taaba macak iyo inuu toosnaadaa la amray kii rumeeyey ee nebiga calayhi salatu salaam heliya marka aayaddu aayad caamuhu nebiga iyo dhammaan muslimiintaba waa lagula hadlay oo lagula khitaabaya saasoo kale ilaahay subxaana wa tacala nebi muuse iyo nebi haaruun waxa uu ku yidhi wuxuu ku yihi qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun yacni wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi baryadiinnii ahayd in fircoon la halaaga iyo qoomkiisa waa laydinka aqbala midna waa ducaynayey midna aamiin buu lahaa waxaa haddaba la yidhi toosnaada oo ilaahay subxaana wa tacaala ku idin faray ku qumanaada oo ha raacina waddada kuwii markaa wax magaratada ahaa marka waxa weeye qoyska caqiide ahaan saxan ee nahjigii iyo waddadii saxaabada iyo dariiqadii salafka caqiidadooda ku qotontaa ay ku taagan tahay ee taa lagu yeegleelay waxa weeye dhaqankiisoo dhan baa toosanaya imanka bal dadkeenna eeg imtixaan yar dadka qaar haddii loo keeno waxa weeye toddoba goor buu qishaya toddoba goor buu qishaya waxa weeye hadduu is yihahdo qof waxaa laga yaabaa inuu beenu sheego hadduu isax xusheeg oo is yihahdo iskaga reebo waxaa laga yaabaa nolosha oo dhan inuu wax badan oo khalkhala ka qabo inan markaa xilligii salafka nooleed cahdigii cumar radi allahu canhu waxaa la sheegay inay hooyadeed damacsaneed goor habeenka dhexdiisiiya inay biyo ku darto caanaha oo ku kordhiso oo haddana ay xasustay cumar radi allahu canhu oo dabeetana inantiyareed ay jawaabtay leedahay ilaahay cumar ayaa markaa ku arka oo ku muraaqabeynaya oo ku ilaalinaya marka inantaa yare habeen bay sidaa ilaahay subxaana wa tacaala u xusaysaa inantaa yare xilligaa arkaysaan ee dadka caqiidadu ay saa ahayd dhashay dhalatay ee ku ababtay caqiidada naqiga ee salafiga ee manhajka rabbaaniga ah inagu duhurka cab baa wax laga yaabaa ardayga arday wadaadoo diinba baranaya waxaa dhici karta inuu imtixaankiiba qishay oo haddee waxaa la leeyahay nabigu calayhi salatu salaam wuxuu yidhi wuxuu yidhi man hashanaa falaysa mina waxaa laga yaabaa inuu been sheegayo inuu wax buu isdaba marinaya baridiku nolosha dadka eega markaa toosnaantaasi dadku waxay moodayaan arrin iska sahlane waa arrin la doonayo toosnaan qowlan wa ficlan daahiran wa baatinan biidn illahi tacaala ilahay inaanu ka barino inaguna insha allahu tacala aynu isku taxallujino sida oo kale qoyska caqiidadiisu ay saxan tahay caqiidaha saxani raadka ay noloshiisa raadaynaysa waxaa ka mid ah sixatu lcibaada cibaadadooda ayaa noqonaysa cibaado saxan oo ikhlaas iyo mutaabaco looga shardi yeelay ilay dadkani waa dad muctaqad ahaan markaa saxmay ama saxan ama dee wanaagsan ama dee fahmay markaa cibaadadoodu waxay noqonaysaa cibaado saliime ah oo saxiixo ah oo waafaqsan waddadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo shuruuddeedu ay tahay alikhlaas waalmutaabaca caqiidada saxan iyo ictiqaadka saliimkii ee saafigii ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii wuxuu ruuxa jeclaysiinayaa muslimka ah cibaadooyinka iyo daacooyinka waxaanu markaa ku riixayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudo oo ugu dhowaado wuxuu amray oo qura oo ka mid a cibaadooyinka saasoo kale waxa uu ku riixayaa cibaadadu dhib kasta ha lahaadee inuu ruuxu cibaadada jeclaado cibaadaysto se cibaadada jihaadka oo kale se cibaadada xajka oo kale mashaqa iyo sucuuba ha ku sugnaadeen haddana ruuxu caqiidadiisa markaa daraaddeed ayaa umuurahaasi ay noqonayaan wax fudud oo sahlan markaa qoyskii waxay noqonayaan cibaadooyinka ay cibaadaysanayaan cibaadooyin biiraya oo ajar ka xasilayo oo guntamaya oo ilaahay agtii wax u dhigmayaan insha allah waayo cibaado lagu samaynayo ikhlaas iyo mutaabaca ayay noqonaysaa waxaanay noqonaysaa waxaanay noqonayaan qoyskaasi kuwa rooraya rooritaan deg dega say u baran lahaayeen wax kasta oo rabbigood subxaanahu wa tacaala ay ku caabudi lahaayeen xaqa cibaadati ayay baranayaan qoyskii oo naftoodan iimaanka ka buuxda naftoodan iimaanka ka buuxda iyo daacaadka ayaa markaa kalifaysa inay cibaadooyinku u sahlanaadaan oo u macaanaadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sheegay marka uu sheegay ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada uu markaa dee uu qoray inuu markaa acmaal ahlijanna saa u ururinayo oo u samaynayo inay u sahlanaanayaan oy u fudaanayaan oo halkan ka soo qaban ay u dhow yihiinaanay culaysba ku hayn weeyi laakiin kii kale ee ma ahalkiisuu naar ku dambaynaya ilaahay baynu ka magan galnaye waxa weeye isaga cibaadadu waa ku bir waa ku dhagax cibaado hadduu sameeyana waa cibaado khuraafo iyo markaa bidco iyo markaa wahsi iyo macaan la-aan iyo markaa xalaawo la-aan uu cibaadaysanayo arrinka xigaa waxa weeye qoyska caqiida caqiidadu ay markaa saxan tahay ama caqiid ahaan saxan caqiidaha saxani raadka noloshooda markaa raadaynaysaa waxa weeye alطuma'niinatu waاsakiina yacni waxay ku sugnaanayaan reerkaasi xasilooni iyo markaa deganaansho reer degan oo xasiloon bay noqonayaan waxa weeye caqiidada saliimka ah ayaa ku dhidbaysa oo markaa ku aroorinaysa quluubta qoyska iyo dadka caqiidadu saxan tahay in nolol markaa qabow oo macaan oo murtaaxa iyo xasilooni inay ku noolaadaan oo aanay cid ka baqayn oo aanay wax markaa wax dhiba ka baqaynin oo aanay markaa wax dhaafay oo soo dhaafay ay waayeen u murugoonaynin oo barbarka iyo cagaarka adduunyada ka mid ah waayo waxaabay aaminsanya addunyadaba inay tegayso kullu man calayha faan inay iska tegayso adduunyadani ayaabay aaminsan yihiin waxba isugu dhibi maayaan waxaasaan weyn waxba kuma waxba kuma aha waxa weeye saas oo kale waxa ay markaa iyagu u roorayaan aakhirada baaqiyada ah iyo xaggeeda halka qofka markaa caqiidadiisu ay munxarif tahay ama calaa nahjigii salafka aanay waafaqsanayn uu ku nool yahay cabsi iyo markaa werwer iyo markaa baqdinuu qadarka ka baqayo baqdinuu ka baqayo mustaqbalka murugo u murugaanayo dirham dhaafay iyo diinaar dhaafay iyo markaa inay dadku dhibaane wax yeelaan mirir kasta uu ka baqayo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba caqiidada saxan uu waafajiyey ilaahay bay subxaanahu wa tacaala intaa xusayaan waa xasilooyin waa degan yihiin waa murtaaxiin ilahayna wuxuu yihi alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub ilaahay wuxuu sheegay ilaahay xuskiisa oo qura inay qalbiyadu ku qaboobaan qalbigan aadamiga wax kasta oo la siiyo ma nasanayo miyadan arag qaar tareenisu dhiga qaar fooqa iska soo tuura qaar cunaha meel iskaga xidha oo meel iska soo laalaadiya waxaasoo dhan macaankii iyo raaxadii buu laayay laakiin ruuxii caqiidada saliimka ee saxiixa la waafajiyey waxa weeye isagu waa murtaax waa mudmain waa musharaxu sadri weeye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu sheegay inay qalbiyada dadku ay ku xasilaan ay ku degaan ay ku qaboobaan ay ku nastaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xiskiisa waxa weeye oo kale qofka markaa caqiidadiisu ay saxan tahay waa qof aaminsan wax kasta oo haleelah inaanu ahayn mid seegayey marnaba oo baalmarayay waa qof aaminsan wixii ku dhacay inuu mar walba qadirnaa oo u jaan go'naa inuu ku dhacayay sida xadiis jaabir ku sugnayd in nabigu alay slam laa yu'minu cabdun xataa yu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi xataa yaclama ana maa asaabahu lam yakun liyukhطi'ah wamaa akhta'ahu lam yakun liyusiibah xadika markaa sheekh albani oo sunan tirmidi ku xukumay saxiixa marka usradii iyo qoyskii waxa ay ka ka ka markaa dheeraynayaan qalbigood qalbigoodii iyo quluubtoodiiba ilaahay qayrkii subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay qayrkiina ay caabudaan halka dadka qaar ay addoon u yihiin adduunyo oo heliddeeda ay ku raali noqonayaan marka adduunya la helo markay adduunyo waayaanna ay markaa cadhoonayaan siduu kuu jecel yahay ayuunbaad u diidaysaa wax deetana khalaas ninkiiba waxa weeye ninkiiba maaha nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى حيث الإمام بخاري الصحة كوري وحاو شيغيا النبي عليه الصلاة والسلام عيد الدون أه الدنيا أما درها هاتو بسته وحي لمدة مريو إي أما هاتو الدرهم الدينار أو مركا هدي أي هلانا تاسي كرها لنقنيا hadday waayaanna taasay markaa iyagu dadka ku colaadinayaan oo ku nacayaan oo ka raali noqon maayo halka markaa qofka caqiidada wanaagsani isagu adduunyaba aanu wax weynba lahayn ee uu ku xasiloon yahay ilaahay iyo cibaadadiisii iyo daacadiisii iyo wax raaligelinaya qoyskii caynka ahaa wax allaale wixii khuraafaad ahaa waa ka zuulayaan oo kan kale markay wax ku dhacaanba shimbir baa halkaa taagnaa islaam baa halkaa gabadh baa halkaa maraysay waxa weeye markaa tuka halkaa isku taagay marka waxaweye xidigahaa saasaa yeelay marka waxa weeye dawacaa halkaa martay marka waxa weeye waxaasuu markaa kaas ku mashquulsan yahayoo kuwaasaa waxyeelaya kuwaasuu ka baqaya kuwaasuu markaa iska jiraya iska ilaalinaya oo marba ka xisaabtamaya inay kuwaas waxyeelaan saasoo kale qoyska dama'niino iyo xasilooni ayay ku sugayaan xataa xagga arsaaqdooda oo ilaahay bay tala saaranayaan oo arrimahooda u cuskanayaan sida nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih larazaqakum kama yarzuqu اطayra tagduu khimaasan wtaruuxu biطaana rawahu tirmidiy wasaxahu albani raximah اllah nebigu calayhi salatu slam wuxuu sheegay hadday dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaran lahaayeen tala saarad markaa dhaba oo ay cuskan lahayen ilaahay subxaana wa tacala umuuraha u cuskan lahaayeen cuskad markaa dhammaystiran arsaaqdooda u cuskan lahaayeen cuskad markaa dhammaystiran iyo tala saarad dhammaystiran inuu ilaahay u quudin lahaa sida shimbirtaa qalbigeedu tawakulku ka buuxo uu u arsaaqe uu u quudiyo shimbirtaasoo salaadii kala haysoo jarmaadaysa iyadoo gaajo markaa bog laalan soona noqonaysa casarkii iyadoo markaa faraxsan oo keliya buurbuuran oo dheragsan oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo arsaaqay oo soo quudiyey markaa qoyskaasi waa qoyskaa xasiloon ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saarnaya xataa fii masaa'ili risqihi kan kalena waa kaa warwarsan hadduu shaqo waayo reerkaasaa noqonaya haddii uu magaranaysaa waayo umuuraha lacag caynkan iyo caynkan berigii halkaa uu ka doonayey khalaas waxa weeye kana laga goynayo kanaa ka dhimanayo kanaa ka dhimanayo masalada xigta waxa weeye alakhlaaq waxa weeye alakhlaaq wa xusnu lmucaamala qoyska markaa qoyska caqiidadiisu ay saxan tahay ee caqiide saliimahoo saafiya ay caqiidadiisu tahay waxa waxa qoyskaa noloshooda ay raadaynaysa caqiidadaasi oo markaa ay noqonayaan qoys akhlaaq wanaagsan oo mucaamalo wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo dabeeco wanaagsan nabiguna calayhi salatu slam wuxuu yidhi innamaa bucidtu liutamima makaarim alakhlaaq yacni nabiga calayhi salam waxyaabaha loo soo diray waxaa ka mid a inuu dabeecadaha iyo dhaqamada wawanaagsan ee sarreeya dhammaystiro ama dhaqamadii nebi ibraahim calayhi salaam laga dhaxlay kuwii markaa ay seegeen oo buurigaraynaya ha noqoto ama nebiyadii hore dhaqamadii ay la yimaadeen wax ka mid a oo markaa dhinnaa oo nebigu taam yeelaya ha ahaadee inuu nebigu calayhi salaam dhaqamada iyo akhlaaqda iyo dabeecadaha wanaagsan uu markaa loo soo diray inuu taam yeelo dhammaystiro anas bn malik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam akmalu nnaasi iimaanan axsanuhum khuluqa dadka ka ugu dhammayska tiran xagga iimaanka waa ka ugu wanaagsan xagga dabeecadda iyo dhaqanka wa ina xusna alkhuluqi layablugu darajat asawmi waasalaah xadiiskana sheekh albani baa markaa saxiix ku xukumay xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa iimaanka dhammayska tirani iimaanka dhammayska tirani inuu keensanayo dhaqan wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan oo dadka o dhan loola mucaamilayo saasoo kale xadiidku wuxuu kaloo inoo sheegayaa in markaa dhaqanka wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsani in markaa iimaanka ay ka mid tahay oo dhaqanka wanaagsan haddii haddii iimaan aanu jirin dhaqan wanaagsan ruuxu aanu yeelanayn yacni dhaqanka wanaagsani waa iimaan dhaqanka wanaagsani waa iimaan la-aantii dhaqanka wanaagsanna waxa weeye nuqsaanka iimaanka haleelaya qofka marka reerkii caqiidada wanaagsana waxa weeye waxay noqonayaan dhaqankooda iyo dabeecaddooda iyo macaamaladooda iyo mid waliba reer ay markaa suubantahay oy wanaagsantahay jaarkaa ka nabadgelaya waxa weeye dadka waddada marayaa ka nabadgelaya waxa weeye markaa waddada iyo dadka jooga iyo dadka suuqa iyo dadka la macaamilayaan mid walba waxa weeye waxay noqonayaan halkii nebigu yihi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi waydi wuxuu kaloo xadiidku inoo sheegayaa iimaanku inuu la kaba yahay oo darajaad yahay oo kala sarreeyo oo markaa qaar ay mu'miniintii qaar kale ka sii darajo sarreeyaan saalaajigeed ayaa wuxuu ahaaday nebi maxamed sal allahu alay wasalam axsan innaasi khuluqan waayo ahaanshuhu ahaaday weeye ka ugu dhammayska tiran dadka xagga iimaanka saasuu ilaahayna ku ammaano xug wa innaka lacalaa khuluqin cadiim marka dabeecadda iyo dhaqamada wanaagsani waa mid la doonayo qaar baa abuur ilaahay xaggiisa ka ahaaday abuur ilaahay xaggiisa ka ahaaday qaarna waa qaar dadku markaa iyagu iska keenayaanoo isku tababarayaanoo ay marka dambena u noqonaysaa dabeecad iyo sijiye markaa waxaa laynaga rabaa innaga dabeecadaha wanaagsan iyo dhaqamada wanaagsan qoys iyo qofba haddaynu nahay inaynu intii ilaahayna siiyey inta kalena nafta ku tababarno oo u laydhinno oo dabeecad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo weer wanaagsan iyo hadaw wanaagsan yeelno soomaalidu waxa ay ka mid yihiin dadka ugu weedhaha qallafsan dadka ismuslimiintaha baan u malaynaya waayo dhulka carabta ninka tagaa intaa waxay leeyihin baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr أحسن الله إليك جزاك الله خيرا يشاك الله سعيك ما شاء الله أحسنت ساسي لي إنك ميا ويرها سكمت شيرين قاموس كالصومالي كمت شيرين ilaahay ha ku barakay wax weyn oo qalafsan xitaa soomaaliga waxay doonayaan weer yaroo macaano kuwaasoo midhan inaynu carabkeenna barno oo carruurteenna barno oo qoyskeenna barno oo ilmaha yari aafooyinka ugu ugu daran ee ilmaha raadaysaa waxa weeye markaad adna ku tidhaahdo tuko sunne afar ragcadood guri ku tuko tusaale ahaan ee hadhow tago ku eega adiga iyo islaantii saa ma tukanaysaa inugu macnaha inta wax la baray ilmihii yaraayo diin loo sheega saasuu nebiguuri saasuu ilaahay yidhi haddana adigu ku eegaya soo arkaya inaad adiguna samayn markaa wuxuu odhanayaa dee waxa weeye in waxa weeye in dee markaa wuxuu arkayaa inaanay waxaan isxanayn waayo dee odaygaa samayn lahaa marka wuxuu arkayaa inaad adiga laftaadu aanad halkaa ku saxnayn markaa waxa waxa carruurta loo sheegayo qoyska gudihiisa marka la joogo waxa weeraha lagu odhanayo waa in laga taxadiraa oo adnaad ku camal fashaa oo kaa arkaa saasuu nebigu calayh salaam yidhi walaa tajcaluu buyuutakum buyuutakum qubuuran yacni guryihiinna ha ka dhigina kuwa xabaalo oo kale oo xabaalo shabahoo xabaalahan lagu tukani oo salaadda iyo cibaadaadka iyo taacaadka iyo waxaa lagu dul samaynine guryihiinna saasoo kale ha ka dhigina ku cibaadaysta oo ku salaada oo qur-aan ku akhriya saasoo kale waxaasoo waxa la doonayaa ilmaha in la tacliimiyo lagu tacliimiyo qoys gudihiisa jooga markaa aabbuhu inuu cibaadooyinkiisa iyo salaadihiisa sunnayaasha ah guriga u reebo sa laajkeed nabigu alayh salatu slam wuxuu yihi wuxuu yihi wuxuu yihi afdalu salaati lilmar'i fii beytihi ila almaktuuba wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad ruux tukadata u fadliga badani maktuubada iyo faralka mooyaane inay tahay markaa salaada gurigiisa ruuxu ku tukanayo marka in saa la yeelo weeye arrinka xigaa waxa weeye qoyskii caqiidada saxeexa ah ku markaa qumanaa ama haystay ama markaa ku sugnaa waxa ay caqiidadaasi noloshiisa ka beddelaysaa oo ay raadaynaysaa inuu ruuxaasi amni iyo ammaan ku sugnaado ku noolaado amni nabadgeliyo iyo cabsi la'aan iyo baqdin la'aan inuu markaa ku sugnaado ilaahayna subxaanah wa tacala wuxuu uhi الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي سبحانه وتعالى وحو الشاغي وحو الشاغي ضدك مركع أن توحيد كودي كو إلهي سبحانه وتعالى رميلي كو إلهي سبحانه وتعالى رميي إيا وحكا صوء إلا الرمية أي واجب تهي كي دودوب أنا دودوب الرميي كي تفصيلنا تفصيل الرميي أن oo aan markaa tawxiidkoodii ku darin oo ku qasin oo ku dhafin wax shirki ah ku weyn iyo ku yartoona inay kuwaasi markaa ay u sugnaatay nabadgelyo iyo hanuun nabadgelyo iyo hanuun inay markaa u sugnaatay kuwaasina waa kuwa weliba ku dhintay tawxiidka ee dunuubtii waaweyne inay samayn jireenna iyagoo musiriina aan ilaahay kula kulmin markaa waxaa weeye amnigaa ilaahay subxaana wa tacaala sheegay iyo ammaanka iyo nabadgelyada ayay ku sugnaanayaan macaanidaasina waa macaani markaa aynu dhowr goorna kusoo celino soo tilmaamnay waxaa ka mid a midhaha caqiidada saxeexadii ay markaa nolosha qoyska muslimka ah ku raadaynayso inay qoyskaasi noqonayaan qoys ka ah markaa ka ah baraa'a من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم يعني قيسك عقيدة صحيحة إن إلهي وافتشي وحي نقنيان كوا الشرك دمانتي ضيرك نبي إبراهيم وكيل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ساسوك نقنيان إيه إيه الكيسة ساسوك شركة عدة وإيه الكامانة عدة الصميسة كل قنطة لا تماطة saasoo kale waxay ka gaaloobayaan shirkiga oo ay dafirayaan iyo cidda ku sugan iyo waxa markaa uu leeyahayba sidoo kale dadka shirkiga iyo dadka gaaladaaba waa la collaytamayaan waanay nacayaan oo way necbaanayaan iminka dad badan oo soomaaliya qof markaa shirki ku jira oo qudbi iyo qabri iyo xawaal iyo markaa xabaal iyo markaa weli uun dul fadhiyo dul yaxooba waxaa laga yaabaa inaanu la samayno waxba ku darsanahaa laakiin mar hadday beeriskayda xigaan waxa waxa weeye dayro laga noqon maayo beriina laga noqon maayo lana nici maayo lanala colaytami maayo soomadu hadday saan lahayn dad badan baa beri hore la fidhin lahaa weliba waxaaba ka daran degaamada gobol kasta oo soomaaliya iyo kayrkoodba ka mid ah waxaad ku arkaysaa iyadooba la leeyahay sheekh iyo mashaayikhdii oo cashar laga tufanayo oo wax badan laga qabsanayo waxaana qof kasta oo diin yaqaanaa ama tawxiidka wax ka yaqaanaa uu og yahay dadka markaa qubuuraha iyo xabaalaha iyo tasawufka ku sugani in ay la shaqaystaan badankooduba ama dhammaantoodba jiban jin bay ku adeegtaa markaa qof kasta oo markaa xer noqday xeru noqday ilaaba ilaa sixirkana waxbuu ka yaqaanaa markaa waayo sixirku maba aha markaa mid dembi ah qaabka iyagu u fahamsanyayna u haystaan markaa ama ay u yeelayaan dee wuxuu markaa wuxuu leeyay ama madiida dee uma diidaysi nirig maxaa leey hal qurbaceedii diiday ama oday yaroo islaanti u taagla ama islaamuu doonaya macnaa inu soo rakaxayso markaa wuxuu leeyahay umuuraha wuxuu haystaa mid uu leeyahay markaa qofkii kaadida lagu dhejinaya mid uu leeyahay waa raadqaad baa la yidhahda mid uu leeyahay luqmataxajar baa la yidhahda mid uu leeyahay madiidaa la yidhahdaa waxaasoo dhan isagu wuxuubuu haystaa qaarkii markaa inay malaa wax iska yihiin sahlan oon sixir bahayn haddaa sixirkaa taqaanaana waa odhanayaaba sidoo kalena inay jiban leeyihiin waxaabuu ku odhanayaa haddii adigu aa isqabataan ama aad tawxiidka u bandhigto bal igu eega inaan kaa yaro waa odhanaya waa yido waa kaa waa hanjabaya waxba ilay kaama xoog badnee wuxuu ku hanjabayaa marka aad ka tagto ayuunbuu labadii jibankii uu la shaqaysan jiray odhanaya waydinkaa dabeetana waxaaba laga yaabaa adiga oo adkaartii iyo xirsxirkii ka maqan oo aan la iman in ay wax ku asiibaan oo dabeetana karaamo iyo welinimo halkaa uu ka helo waa siuu doonaya moogtee marka waagii horena wada dadku waa sixirolayaal waa la qarin jiray waxaa loo jeeda waxa weeye waa tuf buu leeyahy waa la weheliyaa ruuxaan buu leeyahy waxa weye habeenkii baa loo yimaadaa karaamuu leeyahy waaa waxaa umuurahaasoo dhan waxaa la qarinaya odaygu waa sixiroole waayo waxaanoo dhani wax kale maaha waa jimankan uu ku shaqaysanayo waxyaabahan uu samaysanayo ee ku xarbinayo ayaa waxaasoo dhan markaa sabab noqonaya marka taalaajiga dadka waxaynu mar walba amraynaa qoyska iyo iyo markaa qofkaba waar xirsixirka yaan la ilaabin waar magangelyada ha la ilaaliyo waar ilaahay subxaanahu watacaala magangeliisa ha la laasimo laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu mulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir labadaa waqti ee maqrib dabadii iyo fajr dabadiiba boqolkaa hasaashan kadalik qiraa'atuka liaayati lkursi iyo qul acuudu birab alfalaq iyo qul acuudu birab annaas iyo qul wallahu axad inaad marmar akhrido ilaa labadaa gooroo aad mastax saxriyayso bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa'i wahuwa samiun caliim sacuudu bikalimaati illahi taamaat sharri ma khalaq war xirsxilka weyn la laasima oo la joogteeya xataa suurat albaqara qiraa'adaad akhriyaysa si mustamiro ah waxaasoo dhan ilaahay inuu kaaga dafciyo kaaga riixo ayaa biidn illahi tacaala dhacaysa marka dadka badankiisuna inay ilaahay magan galaan oo adkaarta ay laazimaan way yareeyaan saa laajigeed dee wax waliba waa ku casiibaya markaa laakiin wuu kugu dulmaya hanaabaya un haddii kale isagiyo jinkiisu ila nin magan ilaahay jooga wax burin karaa iyo wax barbarmari karaa toona ma jiraan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam inooga waramay inuu yidhi falama اctazlhm wma yacbuduuna min duuni اllah wahabna lahu isxaaqa wayacquuba wakula jacalna nabiya nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam markii uu qoomkiisii iyo aabbihii shirkigii ka waaniyey ka waaniyey ee ay waxba qaadan waayeen ile waa duud dhamay oo ka dhergay shirki qalbigooduna waxay dhergay uunbuu qaadanaya ayaa markii dambe waa ka tego waa ka hijroodi oo ardushaam ayuu qabtay marka waxaa ka dhalatay in markuu ka dheeraaday ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan ugu bedelay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku arsaaqay isxaaq oo nebi ah oo uu dhalay iyo yacquub oo markaa awow yahay marka qofku markuu dadka shirkiga iyo bidaca iyo khuraafaadka ku sugan ka dheeraado ee ilaahay dartii uga fogaado uga hijroodo wax ka khayr badan buu ilahay ugu bedelay saa laajigood qoyskaasi waa qoys gurigooda aan la soo gelin khuraafaad qardhaas baa tuuraya cabdillahi mascuud radi allahu canhu markuu afadiisii zaynab haa u soo galay iyada oo markaa dun markaa xidhan waa ka gooyo wuxuu sheegay reer cabdillaahi mascuud inay yihiin qoys ka hodana shirki saasay noqonayaan qardhaas ogolaan maayo wax shirki ogolaan maayo xataa kuwaa hadday usoo galaan waxbaa loo akriyaya casharo sanaantu waa tono waxba hayo waa la cuudinaya ka yeeli maayo marka laakiin kii kale wax walba waa dhamaya wax walba waa dhamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu ammaanay kuwii xagga jannaadkiisa u dheereeyey tilmaamo badanna waa ku tilmaamay waxaa ka mid inuu ilahay yidhi ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون يعني إلهي وحشه سبحانه وتعالى أن كوا سابقين تا إلهي جنات كي سوديري إني وناقي سمينيين يا إيمان كودي يا عمل كودي وناق سنة هضنا أي كل ريين بغدين يا عبسي إلهي سبحانه وتعالى كبقيه haddana wuxuu kaloo sheegay oo ku ammaan ilaahay inay ilaahay aayaadkiisa kowniga iyo kuwii sharciga ahaba markaa rumaysan yihiin aaminsan yihin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala oo sheegeen uga golleenay inuu yidhi waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun iyo kuwa iyagu aan rabbigood cidna la wadaajinayn cidna u shariik yelayn marka qoyskaasi wuxuu noqonayaa qoys shirki dhammaantii ka fog oo ka dheer limaa cindahu min alcaqiidati asaliimati asaafiyati almuqtabisa min alkitaabi wasunna cala ma kana calayhi salafu hadi lumma marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay mu'miniintii tilmaamo saarixu kitaab tawxiid lafdadaasuu keenaa wuxuu yidhi wuxuu ku ammaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwan ammaano ay u weynaansho badan tahay inaanay ilaahay cidna la wadaajinayn inaanay ilaahay cidnaba la wadaajinayn ruuxu marka noloshiisa adduunyo laga yaabo wax caqiidadiisa dhaawacaya oo shirki iyo wax la midi ay dheehi karaan oo shirki jaliya ama shirki khafiya laga yaabo inuu ku dhici karo ayuu ilaahay ka anfiyey iyaga kuwa marka waxa aynu leenahay waxa aynu leenahay qofkii caqiidadiisa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey cala nahji nubuwa waxaa laga rabaa in uu ciddii markaa caqiidada khaldan ee kufaarta iyo wixii la mida ku sugan iyo bidacaba inuu markaa nacayb u muujiyo oo necbaado oo ka fogaado oo la coleytamo oo markaa ehelkoodana saa ku noco waxaa ka mid a iyadana imaarta waxaa ka mid a alwafaau bil بالعهود والأمانات لقوله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أن وحا أن كسو قبقبيني يا وحوري بقول له أن محاضرة أراهضا أرانا أيوه أن بلشدة بلشدة قيسس كيدو وعقيدة صحن وسليم وسليم وصافية كسو هي bulshadaasi waxay noqonaysaa kalbunyaani aladii yashuddu bacduhu bacda siduu nebigu alay slam sheegay sidii dhis bay noqonaysaa bulshadaasi is adkaynaya oo qaarkiiba qaarka kale markaa uu xijinayo oo uu hayo ayay noqonaysaa bulsho mutamaasik ah oo ishaysata ayay noqonaysaa qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska bulshadii oo dhani waa bulsho qoysaskeeda marka la eego caqiido saxan oo hufan oo saafiya ilaahay subxaanahu wa tacala uga caqiido yeelay marka bulshadii o dhan baa noqonaysaa waxay noqonaysaa kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan sidoo kale waxay noqonayaan marka laga eego fii jahdi taraaxumihim wa tawaadihim wa tacaatufihim kaljasad alwaxid marka laga eego bulshadaasi naxariisadkay isu naxariisanayso iyo isjacaylkay isjeceshahay iyo turidda iyo isu turayaan isu dhimrinayaan sidii hal jis jidh qura sidii jidh ruux qura oo markaa haddii uu ku dhaco wax beel ka mid a oy inta kale habeenkii soo jeed iyo xumad kula markaa wehelinayso marka haddaynu doonayno in waddanka oo dhani inoo noqdo waddan markaa sidaasoo kale ah waxaa laga doonayaa dowladda guud iyo madaxweynaha shacabka mas-uuliyiinta odayaasha mashaayikhda cid walba inaynu ku dardaaranno oo ku tirtirsiinno dadka oo ku boorino haanigun bay ka tolantaa dadka caqiidada in loo saxo oo caqiidadooda dadka la daryeelo oo qoysaska sidaa lagu ababiyo berri markay yimaadaan dadkaa gaalada ah ee warbaahin iyo wax walba inagu soo fanahan siiyey waxa weeye gidaarkaasi ku dhacayaan gidaarkaasi ku dhacay aqida saxiixa haddii kalena way qulqulaysaa way iska gelaysaa wey kaa burca kula jooga ayaa kiristaan noqon karaba isagoo yurubba qaban waa kay soomaalida odhan jireen waxayna waa dhaqan aan dhoofin marka waxay noqonayaan dadkii in iyagu halkan la jooga la raadeeyo oo ay dadkaa waxa ay wadaan nimankana inaga tan badan oo inaga dhaqaalo badan oo inaga hor orod badan oo inaga firfircooni badan innaga haddaynu muslimiin nahay kitaabkeennii iyo sunnadii nabigeena sal allahu alayh wasalam iyo nahjigii saxaabadeena ridwan llahi calayhim raximahumullah ridwan llahi calayhim waxa weeye waa dayacan yahay ilahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala manigiisa iyo fadligiisa iyo karamkiisa qaadira waliyu calaa dalika ilaaha raxmaankii inuu waddankeennaa yare khayraad ee barakaysan ka dhigo waddan ilaahay subxaanahu wa tacala lagu caabudo oo lagu dadkiisu ay raacaan oo alla waafajiyo solonsiiyo caqiidadii saxnayd iyo nahjigii xaqa ahaa iyo waddadii saxaaba rasuulka sal allahu alay wasalam ilaahay waxaanu ka baryanaa cid kasta oo dhib iyo dhibaato iyo markaa shubahaad iyo makri iyo kayd iyo dhagar u maleegaysa oo malaasta raxmaan isagaa awoode inuu inaga filnaado ilahay waxaynu ka baryaynaa dalkaa ilaahay inuu inoogu yeelo dal barakaysan diin ahaan oo barakaysan sharci ahaan oo ilaahay kitaabkiisa lagu sarraysiiyo oo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu jecel yahay ilahay waxaynu ka baryanaa subxaanahu wa tacaala in ilaahay dadkiisana quluubtooda isu jeediyo oo burcad iyo isu mariyo halkay somaa odhan jirtay iyo markaa wax khayraad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isugu soo durkiyo oo isugu soo dhoweeyo wasala allahu cala nabiyina moxamedin wala ali wasaxbi ajmaciin subxanak allah wabixamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaqfiruka watubu ilayk
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته